بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا ما بعد حديث كائن سومريني xalaytana aynu ku yaro celinay afariyo afartan boqoliyo afarboqoliyo lix iyo labaatan maalin halkaa uu leeyahay xaajada marka uu sheegayo muqiire fasaba calayhi xataa faraqa min xaajati fasaba calayhi muqiira ayaa ugu shushubay xataa faraqa jeera uu nebigu ka baxay min xaajati xaajadiiyo weysada ah qadiyaha qaarkood baa ku macnaynaya waxaa saacidaysa macnaha riwaayo bukhaari uu warinayo oo xataadaa xaysu ku bedelaysa oo odhanaysa fasaba calayhi muqiira biyii buu nebiga ugu shushubay xaysu faraqa goortii uu ka baxay min xaajati muraadkiisii markii uu soo dhammaysto xaajadii xamaamka ah haddii tan la yidhaahdana sideedan xataada lagu daayay oon xaytu la odhanina xataa faraqa min xaajati ilaa uu weysadiisa dhammaysanayay uugu shubay xadiidkan kale xalayaynu soo maraynay ee isaguna boqol iyo afar iyo afartan ama laba laba safxadood marka la rogo ama hal safxad waxa isaguna uu leeyahay ninkaa la yidhaahdo caasim ibnu sufyaan athaqafi waqad uhbirnaa waxaa naloo sheegay annahu man sallaa fi lmasaajid alarbaca qufira lahu dembu in dembigiisa la dhaafayo markaa ma sheegin warkaa cidda uu ka maqlay laakiin ibnu xibbaan saxiixiisa waxa uu ku sheegayaa afarta masjid inay yihiin xaramka madiina qudus iyo quba sidaynu soo ishaarnay xalayba baabu hawaabi man axsana alwuduu'a uma sallaa rakcatayn wuxuu u baab yahay man axsana alwuduu'a cidda weysada wanaajisay uma sallaa rakcatayni laba ragcadoodna tukaday oo weysada waxay leedahay sunno loo yaqaano rakcatay lwuduu labada ragcadooda weysada waa kii nebigu lahaa bilaalow sanqadhaadaan ka maqlayay jannada xaggayga hore maxaad samaysaa camalkaan ugu rajo badanahay markastoon sunna weysiistaba waan sunnaystaa buuri laba ragcadood sunnaha tukadaa can cuqbata bni caamirin aljuhaniyi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi man tawada'a fa axsana alwuduu qofka intuu weysaysto weysada wanaajiya wayse xun looma baahna oo qaraf qarafe waa weyse dhammaystiran uma sallaa rakcatayni laba ragcadood tukada yuqbilu calayhima uu qaabilinayo labada ragcadood markuu ku jiro biqalbihi waa wajhi wejigiisa iyo qalbigiisaba ilaahay uu qaabilinayo ama wejigiisa iyo qalbigiisaba dee wuxuu usoo jeedinayaa labada ragcadood labada ragcadood dee ilaahay baa lagu caabudaya laba ragcadood oo qalbigiisa iyo qaalabkiisuba ilaahay usoo jeedaa wajabat lahu ljanna jannadaaba u waajibtay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaa kaaga muuqday fadliga ay leeyihiin labadaa ragcadood ee weysada ka dambeeya kole day janno ku waajibinayaan laakiin shuruudaha ku xidhan waxa weeye weyse wanaagsan iyo salaad wanaagsan sidaasaana habboonoo dee markaynu ilaahay caabudaynaenu iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin isaga aynu la hadlayna inuu qalbigeennu xawilnaado ma aha baabu maa shay buu u baab yahay yanqudu lwuduu'a ama yunqidu lwuduu'a weysada jebinaya wamaa laa yanqudu lwuduu iyo wixii aanay weysadu ku jabayn baabu maa yunqidu lwuduu'a wamaa laa yunqidu lwuduu wixii jabinaya waxaan jabinayn waxaa jabinayo min almadi nadigaas madiina waynu soo barannay marka halkan wuxuu isdabagelinayaa dhowr shay oo qaar la ysku waafaqsan yahay jabintooda inay weysada jabinayaan iyo qaar la isku khilaafsan yahay isugu jira wuxuu sheegi doonaa madigii dhareerkaa qofka ka imanaya xubinkiisa taranka saxaradii kaadidii neeftii xagga dambe ka soo baxaysay hurdadii ninkii oo taabta gabadhii xubinkii taranka oo qofku uu taabto iyo wixii dabgalay ama la kariyey intaasoo arrimood inta la ysku waafaqsan yahay inta kale waynu kala arkay waxyaabaa la ysku waafaqsan yahay waxaa ka mid a saxaradii kaadidiiyo neefta intaa waa la ysku waafaqsan yahay hurdada iyo inta kalena hurdada taabashada labada dhinac la taabto iyo madiga inahan oo dhan khilaaf baa ka jira laakiin mid walba sida raajixa baynu ishaar insha alla can caliyin qaala kuntu rajulan madaan cali waxa uu leeyahy waxay aan ahaa nin madi badan madaa oo calaa wasni facaal waa siiqat lmubaalaqa min almadi ashbaasha saa aada iga iman jirtay wa kaanat ibnatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam inantii nebiguna taxtii hoostayda ahayd nebigii wax la weydiinayeyna inantiisiibaa i hoos joogto xaasii ahayd faatima fastaxyaytu waxaan ka xishooday an as'alahu inaan nebiga wax weydiiyo sadaq arrintan xasaasigaa ula tag way isukay qaban weyday buui iyadaynu ka faa'iidaysanayna halkaana caadada wanaagsan ee xishmadda lihi inaanay xumayn cali cidina kuma canaanan in sadaqaa uu kala xishooday faqultu waxaan ku idhi lirajulin jaalisin ilaa jambi nin dhinacayga fadhiyey markaa riwaayadan waxaa ka muuqanaya cali goobtuu nebigu kaga jawaabayay inuu fadhiyeyba nin dhinacayga fadhiyey ayaa waxaan ku idhi riwaayinka dambe inuu miqdaad ahaa ayaynu arki doonaa waxaan ku idhi salhu bal hadda weydii ninka arrintaasi ku badantay muxuu yeelayaa siduu dahaaro qaadanaya fa sa'alahu markaa nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ninka arrintaasi ay ku badatay muxuu yeeli fa qaala markaa nebigu waxau ihi fiihi lwuduu'u weysunbaa ka waajibi sida kaadidoo kale ayaa la iskana nadiifin lagana weysiisa xadiidku muttafaqu calayhi wey saa saxiixaynkaba ugu sugan yihin ibnu maajah irwaau lqaliil intaba waad ku arkiyo kanba can caliyin radia allaahu canhu qaala qultu lilmiqdaad miqdaad ibnu lswad waxaan ku idhi buu idhi idaa bana arajulu biahli marka ninku uu xaaskiisa dhisto dhisashadu inaba waynu idhaahnaa ninkii gabadhii ma dhistay leanna waxaa dhismaha loo isticmaalayaa dhismo muuqdaana wuu jiraa dhismo macnaweyna wuu jiraa dhismo muuqdaa wuu jiraayo khaymay dhisan jireen carabtu taandho weyn inaguna aqal laba daryaalo ah ayaa arooska loo samayn jiray iyagoo udubcad la yidhaahdo bana rajulu biahlihi halkan waxaa looga jeedaa jaamaca uun ilaa haddii la isbinaystay natiijada ka soo baxdaa waa taasuune ninku hadduu xaaskiisa la kulmo oo fa amdaa uu markaa waxaasi ka yimaado walam yujaamic laakiin aanu samaynin jimaac fasali nabiya sala allahu calayhi wasalam can dalik bal hadda nabiga arrintaa weydii fa innii astaxii waxaan ka xishoonayaa an as'alahu can dalik inaan arrintaa weydiiyo wabnatuhu taxti walxaal ibnatuhu taxti iyadoo dee xaas ay tahay inantiisii fasa'alahu miqdaad baa weydiiyey faqaala markaa nebigu wuxuu ku jawaabay yaqsilu waxa uu maydhayaa ninkan aada su-aasha u sidaa madaakiirahu dakaryaashiisa wayatawada-u wuu weysaysanayaa wuduu'ahu lisalaati weysadii salaada oo kale sidaasuu nebigu jawaabta ku siiyey markaa waxaynu ka qaadanaynaa waxa la yidhaahdo cilmiga inaan laga xishoonnine usluub ha la isticmaalo iyo aadaab sidan cali u isticmaaloo kale laakiin haddana dee wixii waranka kugu taagani uu kaa go-o oo laabtu ay ka nasato jahliga waxaynu ka faa'iidaysanaynaaoo kale qofku haddii uu cid dirto inaanay dhibi ku jirin qofka keliya in warkiisa la qaadan karayo waxaynu ka faa'iidaysanay oo kale halkan dee inuu weysada jabinayo waxaa isaga ahay marka uu yimaado waxaynu ka faa'iidaysanay oo kale inuu yahay nijaas la maydhayo meelaha uu taabto dhareerkaas hadday tahay marada iyo jidhkaba ereyga dakar markii la jamciye madaakiir buu noqday waa xubinkii marka qofka bani aadamkaana waxaa la ogsoon yahay xabaduun inuu leeyahay oo darsin aanu lahayn meeshiina jamaca baa ka muuqanaya marka waxaa la isku jamcinayaa isaga iyo hubka iswadoo dhan agabkiisa isaga iyo wixii ku xeeran la isla garan oo kollay laga yaabo waxan inuu gaadhgaadhay intaasun weeye isaga iyo alaabtiisa xiniyihii iyo waxyaabaha markaa meelaha cawrada inta inaha ka ag dhowdhown baa la isku jamciyey can ilmiqdaad ibn اlswad waa markaas fawaa'idkay kuwaasi ka mid yihiin a fawaa'idka waxaa ka mida aadaabta uu sheekha kula dhaqmaya baa laga faaidaysanayana qofka daalibulcilmiga ah nabiguna calayhi salaatu wasalaam ahar sugan waxa uu ku yidhi barakatu albarakatu fii akaabirikum waxa uu lahaa barakadu waxa ay ka dhowdahay ka agdhowday dadkiina waaweyn ayaa laga barakaysto waa xadiidkaasi waa sugan yahay bay leeyihin culimadu walam yacrif licaalimina xaqa qofkaan ka weyn weyneynin ka yar xun naxariisan qofka caalimka xaqiisa garanin sharafka uu leeyahy daalibulcilmigu ayaynu ka arki doonaa iyada oo maaragtay isla baabkan uunu la socdo arrimaha diinta in la weydiiyo masxigu inuu markaa yahay wax isaguna mashruuca inahaasoo dhan can ilmiqdaad ibn lswad ana caliyan amarahu miqdaad baa wuxuu amar lagu siiyo cali uu faray an yas'ala rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam inuu nebiga weydiiyo can irajuli nin idaa danaa min ahlihi marka uu ehelkiisa iyo xaaskiisa markuu xaaskiisa ku dhowaado fa kharaja minhu uu ka soo baxay almadyu waxaasi uu ka soo baxay maada calayhi maxaa lagu leeyahy maxaa dushiisa ah ma maydhi ma weyso fa ina cindii ibnatah dee nabigii inantiisii baan qabaa waana astaxyi an as'alah inaan weydiiyana waan ka xishoonaya fasa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam can dalik miqdaad wuxuu idhi anoo ka wakiilo cali baan soo weydiiyey faqaala markaa nebigu waxau ihi in wajada axadukum daalika hadduu midkiin arrintaa helo oo uu dareemo faliyandax farjah farjigiisa ha maydho xubinkiisa ha maydho wayatawada walyatawada ha weysaysto wuduu'ahu lisalaati weysadiisii salaada macnaha weyse uma jirtee weysadii salaada ha weysaysto weysadii salaada ayaabaa laga sugayaa haddii tashbiih baliiqa uu yahayna wuduu'an ka wuduu'i salaati weysadii salaada oo kale ha weysaysto oo yuu waxba ka nuqsaaminin ee ha dhammaystiro si salaadaba loogu weysaysan jiray way ka shabt way ka jabta liyaa qaarkoodoo ku dooda in aanu dahalkaasi daahir ahayn waa qowl laga badan yahay waxay leeyihin dee nadxiga waxaynu isku ogay inuu yahay rushayn markaa rushayntiina maydhis ma aha waa sidii ilmaha yar sabiga ah loo rushaynaya wixiisoo kale marka inaanu nijaas ahayn baa ka muuqanaysa ha rusheeyada laakiin qowlka raajixa waa ka can caliyin qaala istaxyaytu an as'ala nabiya sala allahu calayhi wasalam waxaan ka xishooday nabiga inaan weydiiyo can ilmadyi min ajli faatimata faatima daraaddeed faamartu lmiqdaada bna alswad fasa'alahu faqaala fiihi lwuduu nabigu markaa wuxuuhi waysaa ka waajibaysa baabulwuduu'i min alqaa'iti walbawl kaa hore halkaasaynu kusoo dhaafay waxyaabihii waysada jebinayuu ka mid ahaa ee nijaasta ahaa alwuduu'u min alqaa'iti walbawl labadaana waa laga weysiisan qashinkii qofka ka soo baxayay ee xiidmihiisa iyo keliyiis soo tuuraya can zir bni xubaysh ninka la ydhaha waxaa laga wariyay alsad alkuufi nin hiqaa buu ahaa jaliila boqol iyo toddobiyo labaatan jir buu ku dhintay mukhadram buu ahaa macnaheedu markaa waxa weeyaan mukhadramku wakhtigii nebiga wuu noolaa laakiin waanu arag oonu soo gaadhin ninka markaa labada cumri isu maray nebiga ka hor iyo kadib ayaa mukhadram la yidhaahdaa saddex iyo siddeetankii taarikhdu marka ahayd buu dhintay qaala wuxuu uhi ataytu rajula nin baanu imi yudcaa loogu yeedho safwaana bna casaal ninkaasaa la odhan jiray ninkaasuu magaciisu safwaan ayuu ahaa faqacadtu waxa aan fadhiistay buuhi calaa baabihi albaabkiisaan fadhiistay safwaan baan albaabkiisa fadhiistay fa kharaja markaasuu soo baxay fa qaala markaa wuxuu yidhi maa sha'nuk arrinkaagu waa maxay maxaa halkan ku fadhiisiye qultu waxaan ibu ihi adlubu lcilm cilmi baan doonaya qaala wuxuu hi ina almalaa'ikata tadaxu ajnixataha liaalib alcilm malaa'igtu waxay baalasheeda ku kala bixisaa qofka daalibulcilmiga ridan bimaa yadlub iyadoo ka raaliya cilmiga uu raadinayo fa qaala wuxuu yihi can ayi shayin tasal intaanan kugu bushaareeye su-aashaada waa maxay maxaad weydiinaysa qultu waxaan ihi bu ihi can ilkhufayn khufaynkan ku weydiinaya bahalahaasoo la masaxo qaala wuxuu ihi kunnaa waxaanu ahayn haddaanu nahay asxaabta idaa kunnaa maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam fii safar markaanu nebiga la soconno amaranaa wuxuu na fari jiray anlaa nansicahu alaaan inaanaan saddex maalmood iska saarin khufka ah ayuu na fari jiray ilaa min janaaba jinaabo mooyaane walaa min qaa'idin inaanaan saxaro u saarin walaa bowlin kaadi u saarin walaa nawmin hurdana u saarin jinaabo laakiin waa u saari karnaa sidaasaa uu nebigu nagu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka ka haddii aad wax iga weydiisa kuu sheegay marka maxalushaahidku say isu qabanayaan adiga arkayo dee bawlkii iyo qaa'idkii labadiiba xadiidkan uu ku sheegay nebiga ka warinayaa inuu yahay waxyaabaha mudilaadka ah ee weysada jebiya saasuu sheegay alwudu'u min alqaa'id waxa weeyaan waa iyadoo laga weysaysto bahalkaa la yidhaahdo magacaa leh qofka bani aadamkaa qashinka ilaahay uu soo dhaafiyey casaf waana bni casaal waa mar kale unbuu kusoo celiyey ninkii isaga ahaa safwaan ee uu lahaa nin magaciisa la yidhaahdo safwaan waxaanu ahaa un saxaabi mashhuura oo nebigana la duulay calayhi salaatu wasalaam labiyo toban dagaal markaa muraadiiljamali baa la yidhaahdaa ilaa adigu waxa uu ku tilmaamaa labaatan xadiid inuu leeyahay safwan qaala kunaa idaa kunaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fii safar amaranaa waxa uu na faray anlaa nansicahu anlaa nansicahu alaaan ilaa min janaaba walaakin nansicuhu waanu siibi doonaa bahashaa iyada ah min qaa'itin wa bawlin wa nawmin ilaa min janaaba walaakin laa nansichu wey min qaa'itin wa bawlin wa nawmin maqluubo yar weydaarsantae amaranaa anlaa nansicahu alaaan inaanan saddex maalmood siibin ayuuna faray oo aanu iska masaxno kolkaanu safarna ilaa min janaaba jinaabo mooyaane jinaabadii laakiin waa la saaraya walaakin laa nansichu siibi mayno min qaa'idin wa bawlin wa nawmin kuwan hadday yimaadaan intuu qofku iska istijoodo qaarka korena weysadii maydhunbu cagaa masix jinaabadiina waa la saari marka xadiidkana wuxuu caddeeyay inkaasi jabinayo qaa'idki alwudu'u min ariix waa mubdilaadkii weysada ay mudanta inaad ogaato ila haddaad wax dhisto wixii duminaya aanad garanay waa dhib can cabdillaahi bni zayd qaala shukiya ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa loo cawday qaala wuxuu ihi shukiya ila nabiy shukiya ila nabiyi nebiga waxa loo sheegay arajulu nin yajidu shaya waxbuu dareemayaa fi salaa salaada dhexdeedu wax dareemaya talo wax mayay kaa soo baxeen mise kaamay soo baxeen nebigu waxau ihi laa yansarif yuu ka bixin salaada xataa yajida jeer u dareemo riixan ur aw yasmaca sawtan ama cod uu maqlo xadiidku waa asal weyn oo usuusha diinta ka mid oo qaacidadii buu daliilu yahay alyaqiinu laa yuzaalu bishak yaqiin shaki laguma suuliyo waxyaabaha culimada qaarkood u daliishadaan waxaa ka mid ah haddii ur laga dareemo khamriilaha waa la ciqaabi muxuu la uray dee haddii aanu cabbin ilaa halkanba ur baa layaha la tixgeliya kanna urtiisaa la tixgeliyo waxaa laga faa'iidaystay in dee wixii xaqa la sheegi doono sidaa uu nebiguba calayhi salaatu wasalaam dadka ugu sheegay ee ummadda ugu baraarujiyey asxaabtu arrimahoodao dhanna isagay ula cabanayeen oo dee daaweynayeen alwudu'u min annawm waa mubdilaadkii waa weysadii laga weysaysanaya hurdada hurdada iyo khilaafka ku jirana dee waynu soo qaadana oo hurdadu axaadiidta qaarkood waa kuwan inuu dee burinaya waa sheegayaan qayb ka midaba inaanu jebinaynin nebiga ka jebinin asxaabtana ka jebinin hurdadu la sheegay marka waxay ku jamciyeen culimmadu hurdada weyne annawmu thaqiil way jebin annawmu lkhafiif ma jebinayo hurdada yar iyo taweyn iyo taweyne waxa weeye ta uu qofku si fiican isu kala bixiyu seexdo ta yarina waxa weeye tan uu qofku fadhiga iyo sira joogga iyo ku seexanayo ilamuu u dhici lahaa hadduu hurdo weyntaay can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal nabigu waxau ihi ida stayqada axadukum min manaamih markuu midkiin hurdadiisa habeenkii ka soo kaco falaa yudkhil yadahu gacantiisa yuu gelini fil ilaa'i weelka weelkii af bannaan biyuhu ugu jiraan uu darsan doonayo xataa yufriqa calayha ilaa uu gacanta ku soo shubo alaaa maraatin saddex jeer ayuu kusoo qalloocin weelkuu ku shuban saddex jeer markuu ku shubtuu faraxasho ayuu waysada gelin ayuu gacanta gelin karaa ciladuna waxa weeye fa innahu qofkani laa yadri ma garanayo ayna baatat yaduhu meesha gacantiisu ay seexatay ay u hoyatay marka wakhti dheer oo habeenkii ayaa halkan dee uu muujinayaa wakhtigu waa inuu dheer yahay habeenkii culimmadu waxa ay leeyihiin kol haddii sidan oo kale la tilmaamay in laga weysaysanaya hurdadii waxa ay ku ijmaacsayin ama isla waafaqsanyihin waalidii iyo suuxdintiina inay la mid ilaa labadii waa caqli tegay caqligii oo aayar tegay oo haaf tegay hurdadii buu ahaa laga weysaysay hadduu dhammaan wada tago qofkii waashaba ama suuxu kooma ku jiro muddo intuu dhaawac galo ama wax kasii noqdo wuu maydhanayaa nabiguba calayhi salaatu wasalaam markii sakaraadku hayay kolkuu kolba suuxuu soo baraaruga dee waa loo maydhaya ama biyaa lagu shubay waa ijmaac arrintaas baabu nucaas hurdadu hurdadii garanay laakiin luladii ka war ilaa adigu dhowr iyo toban eray baa loo isticmaalaa laga soo bilaabo lulada ilaa seexashada weyn oo af carabiga ku sheegane nucaasku waa dhakoolkii ama luladii soo yaro luloonays kaasi ma jebinaya waysada mise ma jebinayo bal aan eegno can caaishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu uhi idaa nacasa arajulu ninku markuu luloodo gabadhiina waa la mid wa huwa fi salaa isagoo salaada ku jira falyansarif salaada ha iskaga baxo lacalahu waxaa laga yaabaa yadcuu calaa nafsi inuu naftiisaba habaaro wa huwa laa yadri isaga oo aan garanayn waayo kol hadduu luloonayo inuu ducayse isdaabaa suuragaloo dabeetana uu ishabaaro marka maadaamuu arrinkiisu sidaa yahay oo aanu ismaqlaynin dee ha joojiyo salaada ha ka baxo salaadan laleeyahay ha ka baxna waa tii sunnaha ahayd sida salaatuleylkii oo kale faraskii dee kama baxaya waa dhammaystiraya waxaa kale oo aynu ka faaidaysanay xadiidkan inaanay luladu jabinayn luladii khafiifka ahaydee dee aan hurdaba ahayn waxaa kugu daliila fal yansarif buuhi nebigu ha ka baxo waayo ha ka baxo dee way u jirtaa wey sala uu ku jiraabaa ka horraysa de imika lagu idhaado ka bax waxa ka horreeya waad ku jirtaa haddaad ku jirto salaadiina weysadii baa kuu jirta weeye istidlaalku xaggaasu ka socdaa nin salaad ku jira weysadii baa u jirta ha iska tagabaa la odhan laadee salaaddii way ka burtay haddii aan ha ka baxa lama idhaadeen marka sheekhu sida usoo daliishaday waa sidaa hurdada yaree khafiifka ah ee sarajoogga leh ee fadhiga leh ee saasoo kale qofkii aanu ciirayn dhib ma leh taasi iyadu waa tii asxaabtuba intay cishaayiga in badan sugaan baa qaarkood iska quurinaya qaarkood garhka laabta la dhacaya waxaynu ka faa'idaysanaynaa qofku cibaadadu inta ay dhadhan u samaynayso sunnaha inuu wadayo kolse haddii uu luloodo kolse haddii uu qalbigiisi sii jeedsado ilaa in ha iska seexdo marka waqta nashaati gooruu nashaad leeyaha tukado alwuduu min masi dakar xubinkaa isaga ah ee taranka taabashadiisana in laga weysaysan baa la sheegi ilaa adigu sideed qowl ama toddobaynu soo tirinay kitaabkaa kale markaynu akhriyaynay culimmadu waxa ay u badan yihiin inuu jebinayo afarta madhab saddex ka mida ee jumhuuru saxaaba taabashada meeshaa la taabta ama kaaga ama ku kale inuu jebin madaahibta abu xaniifa ka soo hadhay qowlka labaad waxa weeye abu xaniife iyo rag ka midii ay qabaanna ma jebinayo asxaabta qaarkoodna waa la socdaa qayb ka mida waxay leeyihin gacanta calaan casha uunbaa jebinayse dhabarku ma jebinayo qaar kalena waxay leeyihin dhabarka gacan oo dhan iga dheh dul iyo hoos labadaba qayb ka mida waxay leeyihin marka ogaan uu kaaga dhaco gacantu ogaan ay kaaga dhacdo ogaan u taabata uun ayay jabi haddii laakiin si lama filaana ay kaaga dhacdo ma jebinayso qaar ka mida waxay leeyihiin marka qofku kiisa uu taabto uunbuu jebinayaa ka jabaysaa waysadu laakiin ku kale hadduu taabto maya qayb kale waxa ay leeyihiin waa bishahwa isagoo dareen uga jeeda ama yar dareensanoo wax ka doonaya marka uu taabto uunbay jabi haddii kale ma jabayso marka la isku soo ururiyo qowlkaynu qaadanaynaa waxa weeye wa akharu daliilan culimaduna u badan yihiin inuu jebinayo markaad meeshaa ku taabato calaa cashaa xubinka can curwata bni zubayr qaala dakhaltu calaa marwaana bni lxakam ninkii marwaan ibnu xakam la odhan jiray ayaan u galay buuri waayahay marwaanna dee waa la garanayaa da-yartii buu ahaayo oo maalmihii khandaq buu dhashayna waa la yidhaha uxudna wuu dhashay reer bani umaye ayaa dee uu ka tirsanaa waxa markaas uu xokayntii cuhmaanna u ahaa raggii markaa fitnada loo tirinayay inuu isagu ku sababaheeda lahaa waxaanu wakhtigii mucaawiye amiir ka ahaa madiina mar dambena khilaafada waa ku yaro ruqaansaday muddo sagaal bilood meelahaasa marka waxaan taariikhdiisa u sheegaynaa isaga ayaa ku soo daray inuu imaaradda madiine haystay wakhtigaa mucaawiye haystay can curwata bni zubayr qaala waxau ihi dakhaltu calaa marwaana bni lxakam marwaan ibnu xakam ayaan u galay fadakarnaa waxaanu sheegnay maa yakuunu wax shayga uu noqdo minhu daraaddii alwuduu'u weysadu shayga daraaddii loo weysaysto ee weysada jabiya baanu ka sheekaysannay fa qaala marwaan marwaan baa wuxuu yidhi man massa dakar min min masi dakar alwuduu eeg man masana masadi ficil bay noqonaysa oo markaa man waxa isqabanaya uun man masa iyo min masi marna waa ficil iyo ismigii ka horreeyey marna waa jaariya majruur marka kii jaariya majruurka haawey kani alwuduu'u weysadu waxay ka timaadaa min masi dakar xubinkii oo la taabto hadduu qofku xubinkii taabto waa weyse buu marwaan yidhi faqaala curwatu baa wuxuu yidhi maa calimtu dalik war anagu taa ma hayno faqaala marwaanu baa wuxuu yidhi ahbaratnii waxa ii warantay busratu bintu safwaan gabadha magacaa la yidhaahdo ayaa aniga ii waranto warkaa ka hayaa buuri busraduna dee waxay ahayd dumarkii muhaajiraadka ahaa ee kolkaa cilmiga badan lahaabay ahayd gabadhaasina ee saabiqada islaamka u lahaydee horraysay ay ahayd busra ay warantay annahaa samicat rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayay maqashay nebiga ayay maqashay yaquulu isagoo le idaa massa axadukum dakarahu falyatawada midkiin markuu taabto meeshiisa ha weysiisto daliil buu duldhigoo dee wuu ku aamusiiyey can curwata bni zubayr ibn alcawaam oo markaa ina asba wey asbaa bintu abibakar baa dhashay in badan wuxuu ka wariyaa caaisho oo habaryartiya waxa uu ahaa raggii cilmiga badnaa isaga iyo inankiisa hishaamba qaala wuxuu uhi dakara marwaanu marwaan baa wuxuu sheegay fii imaaratihi cala almadiina markuu madiine madaxda ka ahaa ee mucaawiya u dhiibay annahu yatawada inuu ka weysaysanayo min masi dakr idaa afdaa ilayhi marka uu gaadho alrajulu ninku biyadihi gacantiisa markuu ninku gaadhsiiyo fa ankartu dalika arrintii waan ku diido waxaan ku warbari naga jooji marka sababta uu u diidayaa waxay noqon kartaa inaanu cilmigeedu soo gaadhinba waxaa kaloo noqon kartaa inuu leeyo waa la nasakhay naga daah iskama diidaya uun diintee waxa weeye ama waanu maqal ilaa nin habari dhashay halma seegi waaye ama waxa uu leeya waa la nasakhay warkan ee iska jooji dee labadaba suuragal arrintii waan ku diiday buuli waqultu waxaan idhi laa wuduu'a calaa man masahu cidda taabata wayse laguma leh faqaala marwaanu baa wuxuu idhi akhbaratnii busratu bintu safwaan waxay ii sheegtay annaha samicad rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama dakara man dakara wuxuu sheegay maa yutawada'u minhu wixii laga weysiisanayay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wayutawada'u min masi dakar ayaa nebigu sheegay in laga weysiisanayo qaala curwatu wuxuu ihi falam azal maan daynin umaarii marwaana marwaan inaan la murmo murankii waan kusii waday uun xataa dacaa rajula ninbuu u yeedhay ilaa uu nin u yeedhay min xarasi gaadhkiisiya nin gaadhkiyabuu u yeedhay fa arsalahu ilaa busrata inantii busra la odhan jiray baa loo diray fa sa'alahaa wuxuu weydiiyey camaa shaygii xadaat marwaana marwaan wixii ay ugu warantay orod soo weydii bui xadiidkii ii sheegtay inantu wuu iga hadhi laayahay curwe soo weydii fa arsalat ilayhi busratu inantii busra waxay soo dirtay bimili ladii warkii oo kale xadaanii canhaa uu iiga sheegay marwaanu marwaanku ii uga sheegay oo kale ayuunbay kii gaadhkahaana usoo dhiibtay marka waxaa iswaafaqay warkii gaadhka ay usoo dhiibtay iyo warkii ay u dhiibtay marwaan marka waxa uu u daliishanayaa inuu arrinkaasi jabiyo baabu tarkil wuduu'i min dalik wuxuu u baabiyay in la iska dayn doono waysada ka ah tarkil wuduu'i weysadii baa la iska dayn doonaa min daalika kaa daraadi kee dee waa kaynu isla garan can dalq bni cali dalq bni cali isagana waxaa laga warinayaa kitaabka waxa uu ku leeyahy saddex xadiis meelaha afarta sunanku kolley way ka wariyaan marar fara badan waxa uu la socday wafdigii reer banu xaniifa ayuu la socday musaylime qoladoodii ilaa lix nin meelahaasay ahaayeen sanadii u horreysay buu wafdi ugu yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu madiine degay masaajidka rasuulka raggii wax ka dhisayna wuu ahaa oo waa ka qayb galay qaala wuxuu uhi kharajnaa waanu soo baxnay annagoo dee kooxda reer banu xaniifa ah wafdan annagoo wafdiya xataa qadimnaa calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nabigaan usoo gallo fa baayacnaahu islaamkaanu kula heshiinay waa sanadii hore hijradaba wa sallaynaa macah waanu la tukanay falamaa qada salaata kolkuu salaadii dhammeeyey jaaa rajulu nin baa yimi kaanahu badwiy nin reer miyi ah faqaala wuxuuhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay ow maa taraa fii rajuli nin maxaad u aragtaa mase dakarahu meeshiisa taabtay fi salaatiba isagoo ku jira wuxuu ka doonayba qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi wahal huwa maa huwa dee muu ahaanin ilaa budqatun ilaa mudqatun minka waa waslad kaa mid a aw badcatun minka waa xubin kaa mid a macnaheedu waxa wey ma jebinayaa laga fahmi si aanay xubnaha kaleba u jebinaynin kaa horaa markaa ayaa rajaxan daliil badan qowlkaa horaa markaa culimmadu ay qaatee tarkul wuduu'i waxa uu baab yahay in la iskaga tegi doono min masi rajuli ninka oo taabta imra'atahu gabadhiisa min hayri shahwatin shahwa la-aan hamad la-aan tarkul wuduu'i weysadii waa la iska daynaya goorma min masi rajuli imra'ata markuu ninku xaaskiisa taabto min hayri shahwa isagoo waxba ka dayayn ama naxariis buu taabtay ama si kada-a ugu dhacday ama uu dawaynaya ama uu qaadaya saasoo kale min hayri shahwa marka qowlkaasuu u yar iilanayaa sheekhu aqwaasha odhanaysa inaanu jebinaynin markaa had iyo jeer aan dareen lahayn qofka waxba ka doonayn iyada laftigeeda khilaafka horeyn usoo sheegnay ku jira qowlka raajixayna waxa uu ahaa inaanu jebinaynin jumhuurtu laakiin bikhilaafi bay qabaan inuu jebinayay qabaan gabadhu inay jebinayso haddii ay labada qof istaabtaan can caaishata qaalat in kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu la yusallii waa tukanayay wa innii la muctaridatun aniguna waxa aan jiifay bayna yadayhi hortiisa ictiraada aljanaaza sida jinaasadu isu ballaadhisoo kale ayaan hortiisa habeenkii markuu tukanayo isu ballaadhinayay xataa idaa araada an yuutira markuu nebigu doono calayhi salaatu wasalaam salaada witriga inuu tukado massanii birijli lugtiisuu igu taabanayay lugtiisa ayuu igu taabanayaa macnaheedu waxa weeye iga laab waan soo socdaa witrigii baan tukanayaa iga laab marka waxa uu tilmaamayaa taabashadii inaanay jebinaynin kol haddii ay tahay hamad la-aan ujeeddo la-aan intaasuu ka faa'idaystay laakiin labada dhinacba waa la isku dari ama ha u jeeda ama yuu ujeedi can caaishata qaalat caaisha waxay tidhi laqad ra'aytumuunii waay aragteen muctaridatan anigoo isballaadhiyey oo jiifa bayna yaday rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga hortiisa goormaynu aragnay goormay arkeen dee iyadii odaygeeduun bay ahaayeen marka waxay culimmadu ku fasirayaan inay u sheegtaan laga yaabaa oo ay dabeetana ogaanshihii ay ogaayeenuun aragti ka soo qaado maadaamay u sheegtay bay leedahay waa ay ogeydeen ama waa ay aragteen kutubta qaarkoodna waxay dhigayaan laqad ra'aytunii waan is arkay riwaayadaasina way soo aroortay oo taasi markaa iyagiibabay wadaajininba warka baabkan afcaalulquluubka la yidhaahdo iyadoo ra'aada basariyadiihina ay mulxaq ku tahay waxyaabaha khasaa'iskeedu ka mid yahay ficilkiiyo faacilkiiyo mafcuulkuba in mid keliya lagu jiheeyo qofka inii araani acsiru khamran araani baa markaa ku jirta an ra'aahu isagaa is arkay iyo anigaa is arkay iyo ra'aytunii markaa waa isla qofkii uun ayuu ku ururay wixii ficilkiiyo faacilkiiyo mafcuulkiiba isagiibu ku ururay warasuulullaahi yusalii nabiguna wuu tukanayay faidaa araada marka uu doono an yasjuda inuu sujuudo hamaza rijlii lugtayduu xafuujinayaa lugtayduu tuujinayaa ilaa wuu soo socdaay markuu jilbaha soo dhigu soo socdo ayuu lugtay xafuujinayaa fadamamtuhaa ilaya xaggaygaan usoo laabayaayo uma yasjudu markaasuu sujuudayaa kolkay meeshu u bannaanaato marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam dee wuxuu unaxariisanayaa xaaskiisa oo inta ay kari karto unbay tukanaysaa wakhtiyada dambe u kicin jiray haday kari karayso waxa aynu ka faa'idaysanaynaa horjiifka gabadhuna inaanay waxba yeelaynin salaada iyaduna waa kii ay daliishanaysay markii ay lahayd salaada gabadha ku hor jiifta ama ku hormaraysa ama jebinayso baabkeeda sutradaynu ugu tegi doonaa insha allah halkana wuxuu u keenay dee haddii nebiga ay ka jebinayso caaisha dee salaadiina way jabi lahayd haddii la yidhi waxbaa saarnaana kuma caddo wey in wax saaran yihiin kuma caddo laguma sheegin meesha can caaishata qaalat kuntu waxaan ahaa anaamu mid seexata bayna yaday rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga hortiisa warijlaaya labadayda cagoodna fii qiblati halkaa qibladiisaan ku kala bixinaya fa iidaa sajada khamazanii marka uu sujuudu doono inuu sujuudaabuu iyar xafuujinaya cagaha faqabadtu rijlay labadayda cagood baan kasoo laabayaa fa idaa qaama basadtuhumaa kolka aan uu kacana waan iska kala baxsanayaa maxaad uga durki weyday nebiga haddii hoosta laga odhan lahaana way ka jawaabto waxay tidhi walbuyuutu yowma-idin guryahana maalintaa berigaa aanu joognay laysa fiiha masaabiix faynuusya may ool faynuuska lagu kala baydhaaye faynuusyana may oolin meesha haddii aan wax la arkaynina taabashunbaa la ysku afkartaa weeye cidhiidhina way ahaayeen guryuhu can caaishata radia allaahu canha qaalat faqadtu nabiya sala allahu calayhi wasalam waa daliilo tilmaamaya nebigii oo salaad ku jira ama xaaskiisii taaftay oo aan weyse lagu xigsiinin la yskana sii waday salaaddii ama la tukaday faqadtu nabiya daata layla rasuulkii ilaahay baan waayay habeen habeenada ka mid a marka daata erayga ah waa muqxama meeshay soo kala dhex gashay liziyaadati ta'kiid meeshuunbay sii adkaynaysaa faqadtu nabiya laylata habeen habeenada ka mida nebigaan agtayda ka waayay say riwaanka qaarkood tilmaamayeen markaa waxaan mooday inuu ku ruqaansaday dumaradiisii kale meeshii hinaaso yar abaa soo galay inuu meel kale u kacay baan mooday fa jacaltu waxa aan bilaabay atlubuhu biyadii inaan gacantayda ku baadi doono oo laambadna dee lama siraadina waa iska madoob eriyadii baa taataabtay anitolow xaguu xiga ah miyuu dhaqaajiyeyba fa waqacat yadii gacantaydii waxay ku dhacday calaa qadamay labadiisa cagood wahumaa mansuubataani waanay taagan yihiin oo marka had iyo jeer aada sujuudsan tahay labada cagood way taagan yihiin oo faraha dhulka ku haysaa waa markaad sujuudsan tahay inta cad baa kor ah farahana cagta dhulku ku hayaa qof wa huwa saajid isaguna wuu sujuudsan yaheena arrin kalay mooday yaquulu markaa nebigu wuxuu leeyahay acuudu biridaaka min sakhatik وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك دعاء سوى أخرية وأذكار الصلاة إنه إمن أما أذكار السجود لقوا أخري أعوذ وأن مغنقر إلهي وبالرضاك الرالي النقشها من سخطك عرض أذان كم مغنقر أذان كقو عررون كعررين وبمعافاتك عفسكاغنا وحان كمغن غلاي من عقوبتك واعوذ بك اذان كبغن غلايو منك اذان كمغن غلاي ففروا الى الله الهي اعرر اني لكم منه نذير مبين اسقم بان دين كدغيا لا احصي مكوبي ثناء عليك امانا كو امانا انسان يرو ضعيف انا هيو مكوبي كريو انت ارغو كما اثنيت marka kaaftu waa iska siyaada bay leeyihiin anta aladii anayta calaa nafsik kii naftaadakii naftiisa ammaanay baa tahy anta adugu kamaa ay ladii kii baa tahay anayta ammaanay calaa nafsika naftaada oo marka kaaftii unbaa siliya tawkiid noqoto meesha ka baxday maadiina mawsuul weeye anta aladii anaa calaa nafsi halkii laga odhan laaan baa leeyahy anta aladii anayta calaa nafsik kii naftiisa ammaanay baa tay ammaantii u ehelahayd adunbaa is ammaani kara anigu taad u eheltahay kuma ammaani karo insaan yar baana siduu nebiguba u lahaa calayhi salaatu wasalaam maalinta shafaacada waxaa la ii furayaa xamdi fara badan markaan sujuudo oo aanan imika garanaynin baa maalintaa la ii furi ducadanaaba markaa laga faa'iiday caaisha qisooyinkeeda cajaa'ibka hineesaheedaana maalintaa waa laga faa'iiday oo dikrigan iyo ducadanaabaa laga helayba marka xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanay iyada oo isagoo salaada ku jira taabatay waxna aanay ka jabin tarku lwuduu'i min alqubla dhunkashadaasoo aanay weysadii ku jabayn baa la sheegi qofku uu dhunkaday xaaskiisi can caaishata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa yuqabilu bacda aswaaji oolihiisa qaar ka mid ee buu saa ku samaynayaa uma yusallii wuu tukanayaayo walaa yatawada' mana weysiisanayo baabkana intaasuu ku sheegayba marka dee waxa weeyaan tanna way cadda qolyii ka jawaabayna dee jawaabo kale uunbay bixiyaan kuwii lahaa ma jabin way jabinaysaa lahaa waxaa laga yaabaa in mara saarnayd bay leeyiin kuwii kale ee lahaa iyaguna markay shahawadi jirtaa uunbaa ay jabinaysaa litaraxun baa laga yaabaa inuu naxariisanayay ila salaad baaba kusii socdaay qawlashu way iska badan yihin baab lwuduui mimaa hayarat innaar waxa uu la sheegayaa weysadii laga weysiisanaya wixii dabku uu wax ka bedelay dabku uu bisleeyey axaadiidan dhowrka istabahayaynu dareerin doonaa waxa weeyaan kuwii berigii hore waana la nasakhay aayadii iyo xadiidbana shayga marka la nasakho laguma camal falo ee shayga mansuukha lama raacee naasikha la raacaa inkastoo ay kala duwan yihiin xagga naskhiga qur-aanka iyo xadiidku oo xadiidka sidiisaasunbaa lagu dhigi laakiin dee qur-aanku waa ka duwan yahayoo laga tegi maayo waa lagu cibaadaysanayaa sidoo kale waa la akhriyayaa salaadiibaa ku ansaxaysoo lagu tukanayaa ereyadii luqada ayaa laga faa'iidaysanaya wax badan oo kale can abi hurayrata qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi isaga oo sheegaya in laga weysaysanayo wixii raashinka dabgale ee la kariyo tawada uu ka weysaysta dad yahow mimaa masat innaaru wixii dabku uu taabto can abi hurayrata qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul tawada-uu mimaa masat innaar can cabdillaahi bni ibraahiim بن قارد قال رأيت أبا هريرة يتوضأ أبي هريرة كويس السنة ينركب على ظهر المسجد مسجد كدشيس طبق صرولها فقال وحول أكلت وحن عني أثوار أقط أثوار أقط بهل قال إذا هذا أقطك جوجو إيسا أثوار تواقطع وقيبه أقط كنا وحوية عن بوره markaa marar horena waan filayan soo yar sharaxne beriga caana boodhaha waxaa loo samaysan jiray dariiqo ay lahaayeen dadku waa markay gugii caanuhu u badan yihiin caanaha waa la dhigayaa way dhanaanayaan way kala baxayaan dabeetana inta golmadka laydhaa ama biyaha laga shubayaa faarkaa soo hadhaya faarkaasaa dab la saaraya dabka marka la saaro dusuud waaweyn lagu rido ayuu dabkiina intii yarayda biyaha ahayda ku jirtay buu nuugayaa faarkiioo kuuskuusan sidan dhoobada oo kale ayaa jawaana lagu cabaynaya jiilaal cadaadiga ayaa kolba in yar la goosanaya waa la tumanaya shaah iyo raashinkaba waa lagu cadaysanayaa marka maa fi qarax wax qarax la ydhaa ma jiro soomaalidu dee way iska xadaaradaa may lahaynoo gugiina waxay ku odhanayaan reer hebel caanahay daadiyaan bay odhan jireen iminkaaba magaalooyin la geeyaaye oo boholaa loo qodi jiro oo laga buuxin jiray jiilaalkiina qarax bay ku go-ayaan farsamadaasay ka dhacsanaayeen iyagu marka waa caana boodhihii iminka dee boodharka laga dhigay oo aan boodharkan ahayn ee ahaa uun dee qaar qoyan oo laakiin qalalan waxaan uga jeedaa sharaxa isaga ah maxaa kala galay garhoodh iyo dab ha odhanin ee dabka laftiisaa garhoorhkaa soo maray mararka qaarkoodna qoraxda lagu engejin jiray intoo baca loo dhigo ama harga waaweyn lagu dul ayaa bacadku ka qalajin jiray marka aswaartuna waa googo xoogaa googo oo baan liqliqay oo garhoorhkii fa tawada'tu minha waan ka weysaystay inii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan maqlay yaamuru bilwuduu'i isagoo faraya in laga weysaysto mimaa masat innaar wixii dab gala marka garhoorh dab soo maray weeye dee kani waa garhoorhkii oo dab soo maray can ibni cabbaas qaala wuxuu yihi cabdillaahi bni cabbaas atawada'u hamsihii istifaamkaa go-an sida calaamatulistifaamka aad ku arkayso atawada'u laba hamse weeye midi waa tii mutakalimka ka hadlaya ficilka mudaaric wato hamsaha labaadna waxa weeyaan kii istifaamka marka istidqaal daraadii iyadoo culays daraadii baa la iska jaray mid maadaama la isla garanayo aatawada-u ma waxaan ka weysaystaa min dacaamin raashin ajiduhu aan helayo fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa xalaalan isagoo xalaala aan qur-aanka ku hayo sababtaan uga weysaysanayaana ay tahy liana annaara masatu inuu dabtaabtay war raashin aan qur-aanka ku haya inuu xalaal yahay miyaan uga weysaysanayaa dab buu galay oo waa la karkariyey dee taa kuma hayo kitaabka isaga laftiisu waa sidiitii horeo kale uno dee waxa laga yaabaa inaanu baabkani soo gaadhin ama uu leeya waa la nasakhay oo qur-aankaynu ka raacayna fa jamaca abuu hurayrata xasa abuu hurayra soo ururiyey qururux sutiduu ila sida u qabanayaae fa qaala markaa abuu hurayra waxau ihi ashhadu waxaan qirayaa cadada haada alxasa quruuruxan tiradiisa in la eg intaasoo quruuruxa in la eg ayaa waxaan markhaati ka ah ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi tawada'uu mimaa masat innaar tawada'uu mimaa masat innaar intaas quruuruxa in la eg baanu isagoo ku celceliya eraygaa ku haynaagu quruuruxyo badan buu usoo daray sacabka isuu yihi war intaa in la eg baanu ku haynaa oo xadiis oo tawada'uuda haya anaga hor imanine can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal tawada'uu mima masat innaar can abi ayuuba qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama tawada'uu mima ghayarat innaar can abi dalxata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala tawada'uu mima ghayarat innaar can abi dalxata ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaal tawada'uu miman dajat innaar miman dajat waa nadaja وأنضج مما وهمزها قطعي مما أنضجت نضوجك وحوي بسيلك مما أنضجت النار وحي دبك بسليي عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار عن أبي سفيان ابن سعيد ابن الأخنس ابن الشريق ninkaasuu ku abtirsaday akhnas ibnu shariiq laydhaah ragguu nebigu khadyaanka ka joogsaday way calayhi salaatu wasalaam abi sufyaan haadaa markaa waxa weeye nin la odhan jiray buu ahaa athaqafi almadani darajadiisu maqbuul bay ahayd laakiin ibnu xibbaan nin hiqa ayuu ku tilmaamay abi daa-uud waxa uu markaas isaguna waa ka wariyey iyo sheekhaniba kitaabkan xadiidkan oo quruu ku leeyahay ninkani waxa weeyaan aabihiina kunyadaasuu markaa ninkani waxa uu caan ku yahay kunyada ayuu caan ku yahay abi sufyaan le nin magacu caan ku yahay nina kunyada nina laqabka waayahay abu salama ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa ka warin jiray markaa isagana xadiidka oo faqiiha annahu ninkani dakhala calaa ummi xabiibata ummu xabiib u galay sawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga xaaskiisa ahay wayna abu sufyaana ogow wahiya khaalatu ninkaa aynu soo sharxaynay tarjamadiisana habaryar bay u ahayd fasaqatu sawiiqan salool bay waraabisay habaryartii oo xaaskii nabiga oo umu xabiiba oo ina abi sufyaana ayuu u galay ninka akhnas ku abtirsanaya hoo habaryar sharaabkan bay ti sharaabkuna muxuu ka samaysayin salool saloolkaa la tumaya la daqiijinaya biyaa lagu walaaqaya dabeetana wuxuu noqonayaa sharaab isjiidanaya uma qaalat lahu waxay ku tidhi tawada weysayso yabna ukhtii walaashay inankeediiyow habar yarunbay ka dhiganta habar yar weysaysa dee fa ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi tawada-u mimaa masat innaar ka weysaysta wixii hee dab gala dee saloolkuna dab buu galay salool waynu isla fahmaynaa soo maaha ragga qaar baa malaa ku adkaan karaabe saloolkii daawaha lagu saloolayay ayaa weeye can abi sufyaan ibnu saciid ابن الأخ ابن الأخنس أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له وحأينك كتري هبر يرتع وشرب سويقا وجملة معترضة افتيمنا يسمعنها يسقى صلاة العبي يا ابن أختي توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار انت صوت يربو صنع قرور حيا بهريرة وشاغية حديث كان صحيح انظر ما قبله باب ترك الوضوء ويسدي إن لقد تجي أبو بابي مما غيرت النار وحي دبك وبدل لك كريه أما للدبي أما للصلاة هدي لعنا أما لعبه إن لو ويسيسنين أحاديث صوص على شيغية إن أحاديث النسخة سنة جابر لفتي ساعتين دونه كتاب كي هرا كماد هينين كنال ديراد موضوعا معناه قصة جابر وي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا نبيغو قربو عني قود علماتك أيو عني أو قربة نبيغو عليه الصلاة والسلام فجاءه بلال بلال بأول فخرج إلى الصلاة نبيغو الصلاة دي بحي انتي قرب كاهلب كأعني كذب ولم يمس ماء بيو متابن أساس ويه marka xadiidkana si cad wuxuu u sheegay hirib la kariyuu nebigu cunayle mid qaydhiin ma cunine mana ka weysaysanin wuu nasakhay wixii hore oo dhan kanaa dambeeyey siduu saxaabigu sheegi doono masa yamusu lam yamusa ama lam yamasa waxaad ka faa'idaysanaysaa jawaasimtu marka ay wax jismiyaan aakhirka kelmadda la siknaa la saaraa waa markaanu mudaacaf ahayn laakiin hadduu ficilku mudaacaf yahay dee waxaa la ogsoon yahay mudqam iyo mudqamu fiihi inay isdaba socdaan oo labada isku isku helan ee shidan ka horaa soo waxa ayaa reeban kii kalena isaguna waxa adawaadkan jasmaha ayaa reebaya iltiqaa saakinayn baa dhacaya labada waa laga guraya fadxa la qaadanaya walaa yudaara kaatibun baabkeedii oo kale marka nahyi laga dhigo marka walam saa daraaddeed baanan odhanayn xarfi jawaasimtii baa joogay maxaa sikne loo saari waayo sida lam yadkhul iyo lam yakhruj oo kale waa mulaaxada macruuf fi cilmi naxwa can sulaymaan bni yasaar waa raggii fuqahadii waaweynaa weeye ee madiina qaala wuxuu uhi dakhaltu calaa ummi salama umu salama ayaanu galay xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam faxadaatnii waxay ii sheegtay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yusbixu junuban isagoo jinaabala buu waagu u bari jiray oo waa bariisan jiray mararka qaarkood min hayri ixtilaam ixtilaam la-aan isagoo aan isku jinaaboonin xaas la kulmay wey intan waxay ugu sii iftiiminaysaa haddii la odhan lahaa warmalaha xaas lamuu kulmina mid gaara bay ahayd oo isaga u gooniya markaa waxay leedahay tii xaaska ula kulmay bay min hayri ixtilaam uma yasuumu wuu weysaysanaya uma yasuumu dhowaa soomaya wuu soomayaa marka halkaa waxa ay ku kaga jawaabaysaa jinaabadu inaanay soomka waxba yeelayn hadduu qofku waagu u baryo isaga oo mujniba salaada subax unbuu dee u maydhanayaa mooyaane jinaabadu maalinkii waxba ma yeelayso soomka xataa maydhiga laga maydhanayaana waxba ma yeelayo xataa hadduu dhagaha galo iyo sanka waxba ma yeelayo leanna waa laba waajib oo labaduba lagama maarmaana kana maydhash la-aan kuma joogi kara kana soom la-aan kuma joogi karo marka labadaba waad wadiyo heshiiyunbaad odhan uma yasuumu taasi waa mid masale kale u kordhisa waxadaatu ninkan waxay u sheegtay annahaa iyadu qarabat inay u dhowaysay ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam ile waa ooriyo ninkeediibay raashin siinaysaaye maxay usoo dhowaysay nebiga iyadoo uga dhigaysa raashin jamban mashwiyan dhinac la shiilay mashwi ah ama markaas dee lasoo farsameeyey unoo sida xaniidkaoo kale dee lasoo hagaajiyey la dubay ama la solay ama la shiilay isku dhadhawaan karaan marka jambiguna waa dhinac dhinacna dee waynu isla garanayna waa sarar sarartii wey marka halkaa waxa waxyaabaha nabiga lagu casuumay waad arkaysa dee madaxii iyo minjihii iyo calooshii iyo looma dhiibine meelo yar oo wanaagsan baa loo dhiibay marka haddii culimadana loo dhiibo way iska fiicanta ama dumarkuba ragga ay had iyo jeer meelaha hadday u badbadiyaan way ku mahadsan yihiin ama way ku wanaagsan yihiin siba dumarka soomaalidu intii wixii ka soo hadhay xaab bay idhaahdaan ragg ragga hilibka wanaagsan siiya bay idhahdaan marka garab iyo unbaa meesha maraya iyo dhinac fa akala minhu waxbuu ka cunay uma qaama ila salaati salaadii buu isu taagay nebigu calayhi salaatu wasalaam walam yatawada muu weysiisan labadaa masalaan kuu faa'iideeyey bay tiri oo midina la xidhiidha baabka siyaamka midina ay la xidhiidha baabka dahaarada iyo weysada labadaba faa'iidayso wey marka halkan way ku caddahay inaan laga weysaysanaynin wixii dabgalay can ibni cabbaasin qaala wuxu uhi shahidtu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam anigu nebi maxamed baan goobjoog u ahaa buui akala wuxuu cunay khubsan wa laxman budeeno iyo hilib budeeno laxoox canjeer kibis midkaa doonaysa leh qolaba afbamidbay u yaqaanaan soomaalidee akala khubsan canjeeruu cunayo wa laxman hilib labadaasoo had iyo jeer dee laga yaabo maraqana in lagu qooyo oo dadku si deg dega ay isugu habayn karaan uma qaama ila salaati salaaduuba u kacay markuu hilibkii iyo laxooxdii cuno labadiiba dabkaayay galeen uma qaama ila salaati walam yatawada salaaduunbuu kaco ma weysiisan nabigu calayhi salaatu wasalaam warkaasina waa cadi ibnu cabaas baa warinaya wuxuu leeya anaaba usoo joogayba marka meelihii hore uu ka doodayay dee tanaa fasiraysa can jaabir bni cabdilaahi qaala jaabir baa wuxuu ihi kufuwan axad baa isku fuuqsatay baa la yidhi kitaabkanaa kuu kordhiyay ibnu maaja uu kaa dhaafay halkaa dabcan kutubta kalena waad ku haysay jaabir ibnu cabdilaahi qaala wuxuu ihi kaana waxa ahaa aakhiral amrayni labada amar labada arrimood ka ku dambeeyey min rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ka ku dambeeya wuxuu ahaa tarkul wuduu'i in weysada la iska daayo mimaa masat innaaru waxaa dabka galay in laga weysaysto iska daynteedaa dambaysay marka laba arrin baa ina soo maray wixii dab galay waa laga weysaysan iyo laga weysaysan maayo labada aan idiin sheegay anaa nebiga ag joogaye waxa ku dambeeyey laga weysaysan maayo kaana marka kaanada ismigeedii oo mu'akhara weeye tarkudu aakhirana waa khabarkii oo muqadama kaana wuxuu ahaa tarkul wuduu'i weysadoo la iska daayo mimaa masati naaru laga weysaysto aakhir alamrayni min rasuuliillah nabiga kaasaa ku dambeeyey baab almadmadatu min asawiiq saloolkii waa laga luqluqanayaa waxba laga weysaysan maayo laakiin wax kastood cuntaba si aanu afkaaga adigoo uu ku jiro aanad u liqliqin oo salaadu aanay wax kaaga noqonin waad ka weysaysan can suwayd bni nucmaan annahu kharaja maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam caama khaybara nebiguu raacay sanadkii khaybar ee yuhuudda lala dagaalamayay xataa idaa kaanuu bishahbaa meesha sahba la yidhaahdo markay marayaan wahiya min adnaa khaybara waa meel khaybar u dhow waqooyiga madiina halkaa markuu nebigu marayo salla alcasr salaadii casar buu tukaday uma dacaa wuxuu u yeedhay bilaswaad zaad ayaa la jamciyo aswaad waa sahaydi saadka u yahay saadkii ciidanku sitay war bal qolo walayba saadadkiinnii keena falam yu'ta ilaa bisawiiq lama keenin salool mooyaane fa amara bihi amar buu bixiyey fa hurriya markaasaa la qooshay waa la jilciyey markaasaa la qooshay dabeetna waa la walaaqay fandhaalkaa la darsan kan laftiisaba inoo bukaasoo inoo budliyo inoo qoosha buu wax lagu biyaba lagu qooshaya kaasun hala darsado fa akala wuu cunay wa akalnaa waanu cunay uma qaama ila lmaqribi buu u kacay salaadii maqrib fatawada'a wuu fatamadmada wuu luqluqday watamadmadna annaguna waanu luqluqanay uma sallaa wuu tukadayoo walam yatawada manu weysaysan marka wixii aada cunto ama cabto waad ka luqluqanaysa almadmadatu min alaban waa caanihii oo laga luqluqdo markaad cibaadada gudanayso can ibni cabbaasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam shariba labanan caanuu cabay uma dacaa bimaa'in biyuu u yeedhay fatamadmada waa luqluqday dadka isagoo doonaya inuu qanciyo ayaa uma qaala wuxuu ihi inna lahu dasaman waa ismu inoo mu'ahara inna dasaman subag baa lahu u sugnaaday ciladiibuu raaciyey marar badan buu macaanaynayaa nebigu naska dadka sababtuu u sheegaya marka sababtaan u luqluqday haddii aan idiin sheega buui subag buu leeyahay marka afka iyo ilkaha iyo ummadda iyo cibaadada intaba in laga basriyo afkaagoo aad ka hagaajiso way u wanaagsan tahay marka cadayga iyo luqluqashada dheg buu sameeyaa adag raashinka iyo sharaabkuba labaatan daqiiqo haddii aanad ka gaadhsiinin inaad ka cadayato marka labaduba waa muhiim sidaasibaa taasi waa sunni oo waa laga luqluqanaya cunadii iyo cabidiida laakiin warka waxa uu kusoo ururay oo isku fuuqsaday wixii dabgalay haddii berigii hore layidhi ha laga weysaysto imika waa laga luqluqanayaa weyse ma jirte waad weyse qabi kartaa allaahuma ilaa inaad dee jadiidsanaysa mooyaane wallahu aclam